wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa tababar u qabatay shaqaalaha dowladda hoose ee degmada kismaayo kaasi oo ay goobjoog ka haayeen maamulka degmada qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale tababarkani ayaa ahaa mid ku saabsan aqoonisa wadaarsi lagu qaadayo xirfadda shaqaalaha dowladda hoose gaar ahaan waaxda maaliyadda ee dowladda hoose ee degmada kismaayo ayadoona looga dan leeyahay sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada ay dowladda hoose ka hayso magaalada kismaayo dhismaha guud ee maamulka iyo maaliyadda dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa waxa uu u sharaxay shaqaalaha wasaaradda faa-iidooyinka uu leeyahay tababarkani muhiim ah maanta oo aadan u faraxsana inaan kasoo wada qayb galno tababar ku saabsanaa waaxyaha dowladda hoose khaasatan waaxda maamulka iyo maaliyadda iyo habka canshuuraha oo aan is leeyahay dee waa meesha ugu muhiimsan ee asaaska dowladnimada idinkan waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala casharadii lidin baray inaad xifdisaan qaadataan siin gudbisaan waa dareemi karnaa shaqaalaha dowladda hoose intaan meesha fadhida ma aha dad baa fiil kugu jiro shaqaynayo casharada maanta halka aad ka qaadateen in ayaga dib ugu laabataan ood u muraajiciysaan waxaa waaye waa qofka wuxuu barto inuu bulshada uga faa'iidaya aad u muhiimsan wasaaraddana aad baa u mahadsan tahay waa dadaalka ay bixinaysa iyo juhdiga specially markii la dhaho quality content macnaha capacity building ee u sameynaysa shaqaalaha dowladda hoose muddooyinka ugu dambeeyey khaasatan siduu agaasimiye cabdiwaaxid u imaaday waxbadan baa isbedelay insha allahu tacala intaan ka badan waan ka rajaynayna soo dhawaada